bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum kulanti wacan dhegeystayaal dhammaantiinba meel waliba o aada joogtaan waana laba iyo tobanka bisha aga sanada labada kun iyo saddex iyo tobanka kusoo dhawaada dhegeystayaal warka rediyo wardheer oo dhan wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya ahna xilligan mudane ka tirsan baarlamaanka dowlada federaalk ee soomaaliya cabdisamed macalin maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay ammaanka dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimada ee muqdisho warbixintan waxaa eegaya wariyaha rediyo wardheer maxamed nuur amiin cabdisamed macalin maxamuud wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka ee dowladii ku-meelgaarkeed ee soomaaliya haatanna ah mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda ammaan ee magaalada muqdisho oo muddooyinkii u dambeeyey aada u liidatay waxa uuna wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka soomaaliya ee dowladii ku-meelgaarka heer sharaxay xaaladda ammaan ee magaalada muqdisho haatan asigoona sheegay in xaaladda ammaan ee magaalada muqdisho haatan ay tahay mid aada usii xumaanaysa muddooyinkii ugu dambeeyey ayadoo weerar dhowrana maleeshiyaadka al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho xaalada guud ee amniga dalka oo dhan waa wax maxaa la yidhaahdaa loo wada jeedi karo waana iska jira colays dhowr jeer horena waa sheegay waxa weye amnigu mar kastaba wax oo constantia ma noqdo marmarna hoos u dhacaa marna kor usoo kacaa lakin waxaad moodaa maalmahan dambe inay jireen dadaalo fara badan oo ku saadanayay sidii amniga loo xakameyn lahaa oad mooda maalmo dhaweeto inuu xoogaa aad moodaa dabacsanaan fara badan ay ka muuqatay waxaa ka dareemaysaa jeedka askar fara badan oo taagtaagan waxaasleeya daal badan baa la wadaa laakiin ilaa hadda meesha weli ma gaarin sidoo kale wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka ee dowladii ku-meelgaarkeed ee soomaaliya haatana ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa sharaxay farqiga u dhexeeya xilligii uu wasiirka ka ahaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka soomaaliya iyo haatan oo ay dowladda federaalk ah ee soomaaliya ka baxday ku-meelgaarnimadii waxa uuna sheegay in xilligaasi uu jiray ammaan fiican oo la isku hadlay karay balse haatan xaaladda ay wax badani ka bedelan tahay xilligaasi waxa weye waktigan waxay ahayd inuu amnigu intii hore kasii fiicnaado maadaama ay waxyaaba fara badan markii hore xanibnaa oo maxaa la yidhaha xukuumad ahaan ka xanibnaa oo aan sidii raba loo heli karin hadda ay ka fududahay waktiyadii hore laakiin waxaad moodaa hadda sida qaabka loo sugayo amnigu inuu yahay qaab maxaa la yidhaahdaa aan isdhihi karo sidii la rabay laguma gaari karo sababtuna waxay tahay magaaladana way ogsoontahay waxay soo martay marxalado aada u fara badan oo kala duwan siyaabo aada u kala duwan bay soo martay waxaan markaana waa markii ay ciidankuna uguna badnaayeen uguna maxaa la yidhaha moraal fiicnaayeen waxaa arkaysaa marka jidadkii waaweynaa oo magaalada oo la wada guguuyey oo dhagaxaan lagu guguuyey arrintaasina waxa weye arrin u adeegaysa ma ahan dhinaca amniga waa arrin keeni karta in magaalada muqdisho ay u ekaato meel dagaal oo colaadu ka jirto oo baqdidu ay ka jirto ay u ekaato waxaana aaminsanaa jidadkii ugu fiicnaa ugu amniga fiicnaa magaalada bidacdeeda ahaydna maanta markii la arko siyaabo kale u muuqdaan marka waxaan isleeyahay arrintaasi arrin caawinaysa ma ahan amniga waxayna keenaysaa in magaaladii dadkii ay shoog ka qaadaan mararka qaarkoodna dadkii xataa ay ku dhibaatoodaan dariiqyadii ay marayeen waana arrinta ugu dhibaatada badan haddii shacabku uu dareemo culays ama dhibaato dareemo waxay garab siinaysaa dadka aan maxaa la yidhaahdaa amniga raaliga ka ahayn bay garab siinaysaa ugu dambeyn wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka ee dowladii ku-meelgaarkeed ee soomaaliya ayaa ugu baaqay hay-adaha ammaanka iyo shacabka soomaaliyeed in wada shaqayn dhaba ay dhex marto si looga badbaado khataraha ka imaan kara maleeshiyaadka al-shabaab ee inta badan qorsheeya weerarada ka dhanka ah saraakiisha iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya inta badanna qaraxyo iyo sidoo kale weeraro la bartilmaameysada goobaha dadka ay ku badan yihiin ee gudaha magaalada muqdisho iyo sidoo kale qaybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya runtii a waxa weye waa iska caddaha uma baahna maxaa la yidhaahdaa wax kale uma baahna waxa ugu muhiimsana waxay tahay in hayadaha amniga iyo maxaa la yidhaha shacabku ay wada shaqeeyaan kalsoonina ay jirto ay shacabku ku aamini karaan hay-adaha amniga ku aamini karaan taasaa waxay tahay waxa ugu muhiimsan oo in laga shaqeeyo oo maxaa la yidhaha la dhiso ay muhiim tahay haddii aan laga shaqeyn isfaham hay-adaha amniga iyo shacabka oo shacabku aysan aaminina ku kalsoonaanin ciidamadii waxaa lumaya wada shaqayntii hay-adaha amniga iyo shacabkaa lumaya waxaasoo ka noqonaysa markaa in laga faa'idaysto dhexdooda laga faa'idaysto taasaan waxaa si leeyahay waxyaabaha ugu muhiimsan weye iyo in la kontaroolo maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha iska socda iyo ciidamada aan tirada badan oo aan kala aqoonin noocyadooda ayadana in la controlo runtii ogahay inay dhibaato aad fara badan ayaduna ay leedahay balse maxaa isleeyahay waxa ugu muhiimsan waa taas weeye wadashaqaynta hayadaha amniga iyo iyo iyo shacabka soomaaliya hadalka wasiirka hore ee arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka soomaaliya haatanna ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo inta badan shacabka ku dhaqan magaalada muqdishon caqabad ay ka haysato wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho oo dhagxaan ay ku go-an yihiin ayadoona ciriiri ay noqotay isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho waxaana xaafadaha muqdisho qaarkood sidoo kale wadooyinkooda lagu gooyey dhagxaan ay dhigeen hay-adaha qaar ee degan gudaha xaafadahaasi ayagoo ka baqdin qabaa in weeraro ay kaga yimaadaan dhanka maleeshiyaadka al-shabaab oo inta badan weeraro la bartilmaamaysada goobaha hay-adahaasi ay ku sugan yihiin maxamed nuur wardhe radio muqdisho gudoomiyaha cusub ee dowladda federaalk ay u magacaawday gobolka galgaduud ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda ammaan isagoona shacabka ka dalbaday inay la shaqeeyaan xilli gudoomiyihii hore ee gobolka galgaduud master ciyow isna uu sheegay inuu uli yahay gudoomiyaha gobolkaasi waxaanay u muuqanaysaa inqilaab xoogan gobolka galgaduud xilligan uu haraynayo warbixintan mar kale maxamed nuur amiin ayaa eegaya gudoomiyihii maalintii shalay ahaa ay dowladda federaalk ee soomaaliya u magacawday inuu ka noqdo mas-uul gobolka galgaduud ayaa maanta shir jiraad uu ku qabtay gudaha magaalada muqdisho waxa uu ku sheegay in uu wax ka qaban doono xaalado badan oo haatan ka taagan gobolkaasi galgaduud asigoona sheegay in ugu horeyn muhiimada koowaad uu sii doono in la helo goobo caafimaad iyo sidoo kale goobo waxbarasho iyo sildhigyadii gobolka galgaduud uu ku lahaa dhammaan degmooyinka gobolkaasi waxaana mas-uulkani loo magacaabay gobolka galgaduud oo lagu magacaabo xuseen cali wehdiye cirfo ayaa waxa uu hadalkiisa noqonaya kii ugu horreeyey ee tan iyo markii la magacaabay uu warbaahinta ka sheego asigoona shirkiisa jaraa'id sidoo kale kaga warbixiyey xaaladaha iyo sidoo kale qaabka uu wajihi doono wax ka qabashada xaaladaha murugsan ee haatan ka taagan gobolkaasi galgaduud waxaan ku dadaali doonaa dhismaha iyo hirgelinta hay-adaha dowladda lagama maarmaanka u ah cadaaladda waxbarashada nadaafadda biyaha iyo korontada waxaan xooga saari doonaa abuurista ilo dhaqaale gobolka iyo ururinta canshuuraha waxaan ku dadaali doonaa sidii aan degmo kasta uga hirgelin lahayn shantii qodob ee kala ahaa ceel iskuul saldhig saldhig boolis rug caafimaad iyo xarun degmo waxaan abaabuli doonaa shirar iyo kulamo dibishsiineed oo dhex mara dadka deegaanka oo dhan kuwa gobolka iyo kuwa deriska la ah maadaama gobolku ku soo jiray dowlad la-aan muddo dheer dadkana waxyaabo badan oo kala gedisan ay soo dhex mareen oo colaad ay ka mid tahay sidoo kale gudoomiyaha cusub ayaa sheegay in ay hirgeli doonaan maamulada heer tuule ilaa iyo heer degmo asigoo carabaabay sidoo kale in ay doorashooyin xor ahna kusoo bixi doonaan maamulada u sheegay inay ka hirgeli doonaan gudaha gobolkaasi galgaduud hadalka gudoomiyaha ayaana kusoo beegmaya xilli dhowaan ay sheegeen maamulka ahlusunna waljamaaca ee inta badan gacanta ku haya deegaanada uu ka arrimiyo deegaanada la doonaya inuu ka arrimiyo maamulkan cusub ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay dhowaan u magacawday waxaana ahlusunna waljamaaca hore ay u sheegtay inaysan aqbali doonin maamulka dhowaan dowladda ay usoo magacawday gobolkaasi galgaduud maxamed nuur wardhe radio muqdisho ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya brofesor cali maxamed geedi ayaa waxa uu ku eedeeyey dowladda soomaaliya inay ku filnaan leedahay ammaanka caasimada ee muqdisho isagoona caddeeyey in al-shabaab habeenkii ay ka taliyaan sida uu hadalka u dhigay sergedi ayaa sheegay in magaalada muqdisho aanu xilligan ka jirin ammaan la isku hadlayn karo isagoona tilmaamay in dowladda federaalk ay ku guuldaraysatay dhammaan waxyaabihii loo igmaday ummadda soomaalida waxay u qabteen laba iyo toban bilooda laga rabaa inay bandhigaan waxgaradka soomaalida wuxuu bandhigi doonaa intay dib geysteen qaaliguna wuxuu noqon doonaa shacbiga soomaaliya waxaa kaloo idin sheegay waxa hadda laga hadlaya wax ka daran aan aaminsana inay soo socdaan looma dooranay gaaladasaaqaadan waxaa loo dooran inay dalka soomaalida wax ka qabtaan
ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya ayaa sheegay in maamulada dalka ay isku soo koobeen oo keliya koox diimeed sida uu hadalka u dhigay uula jeeday madaxda xilligan dalka hogaaminaysa
koox qabsatay dalka ma jirto waxaa la sheegaya midibiya hataa meesha ka madlayaan umaada xisbiyana ma jiraan kooxuna ma jirto ummadda soomaaliyeed ayaa dooratay xasusha marka sidaas darteed waxaan ugu baaqayaa dowladda xasan sheekh oo madaxweynaha inay jidka saxa kusoo dhacdo ummadda soomaaliyeed danadeeda ka shaqayso rabitaanka dadka ku shaqayso ee aanay qardajeex ku shaqaynin ayaan ugu baaqayaa
halka warkaasi idinkaga imaanayana waa idaacadda wardheer taageerayaasha madaxweynihii hore ee la afgembiyey ee dalka masar maxamed mursi ayaa waxa ay kasoo horjeestay inay joojiyaan banaanbaxyada ay ka wadaan gudaha dalka masar islamarkaana ay kaga soo horjeedaan dowladda kumeel gaarka ah ee xilligan masar ka harimisa dowladda kumeel gaarka ee masar xilligan ka jirta oo militaarka waddankaasu ay magacaabeen ayaa ugu baaqday taageerayaasha mursi inay isaga tagaan goobaha ay ku dibadbaxayaan haddii kale waxa ay sheegeen inay tillaabo sharci ka qaadi doonaan islamarkaana ay xirxiri doonaan taageerayaasha ikhwaan muslimiinku ayaa waxay sheegeen inay sii wadi doonaan banaanbaxyada tan iyo inta dib lagaga soo celinayo maxamed mursi jagada madaxtinimada dalka masar xilli dowladda kumeel gaarka ee xilligan ay jirta ay mursi ku eedaysay inuu galay dembiyo ka dhana xuquuqda aadanaha iyo weliba khiyaano qaran xaaladda masar ayaan wanaagsanayn iyadoona khilaafaadka udhexeeya taageerayaasha ikhwaanulmuslimiin ee maxamed mursi uu kasoo jeedo iyo weliba mas-uuliyiinta hogaamiya milatariga dalkaasi ay sii xoogeysanayaan warkii oo aad kala socoteen idaacadda wardheer ee khiyaartana dhegeysaneysay xilligan waa nagaynta war aqriyuhu waxa uu ahaa anigu waa maxamed cusmaan xabiib waana inoo mar kale haddii aan laydno inta ka horeysa nabadgelyo